wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in dabley hubaysani ay weerar ku qaaday xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa siddeed qof dadka weerarkan ku dhintay ayaa isugu jiray saddex ka mid ah ciidamada amniga laba askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya ee ku jira howlgalka midowda afrika ee amisom iyo saddex ka mid a maleeshiyadii weerar ka soo qaaday guriga la weeraray ayaa ahaa dhismaha uu degan yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan islamarkaana u ah xarunta uu ku shaqeeyo waxaana wararku sheegayaan in uu ka badbaaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan weerarkaasi howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa cambaareeyey weerarkan ka dhacay magaalada baydhabo dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan sidaad warka ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xarunta madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan weerarkan ayaa ku bilowday qarax waxaana xigay dabley hubaysan islamarkaana xidhan suuman ay ku xidhan yihiin walxaha qarxa oo weeraray dhismaha uu degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ahna afhayeenkii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan oo isagu weerarkan ka badbaaday haddaba sahre ciidla nuur ayaa weerarkan ka wareysatay korneyl mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha booliska ee gobolka baay waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen meesha waxay wax u dhaceen nimankii isniidaaminta ayaa soo weeraray meeshii madaxtooyada meel ku dhow way galeen waxyeelana waa sameeyeen baabuur qaraxana waa jiray oo qarxay taas baabkeeda waa saas waan gartay markaa goorma u dhacay weerarkaas tobankii subaxnimo ha waan gartay marka ma rag hubaysan oo baabuur watay haayeen mise way kala horreeyeen oo qaraxuna gaar buu haa ragga hubaysanna weerarka soo qaadayna gaar bay haayeen haddad halkaa noo sharaxdo kuwa oo oo ma garanaysaa isniidaaminta qaraxana uu lug bay ahaayeen kuwa gaarigana waa jireen oo gaariga hal nin baa saarnaa marka waxaa loogu talagalay baabuur booyada oo meel biyo ka dhaainay amisom tailaada inuu ku qarxa gaarigaas qorshihiisa saasuu ahaa kuwa isniidaamintuna waa gaar marka waa cashir isleh oo gaarina le lugna le macnihii waa waa iska warhayeen yani waa hal mar hal mar bay wada bilaabayaan shaqadu macni dhismuhu waa saas waan gartay gaadhigu nooc muuhaa gaariga gaari nooca noohada la yidhaaha waaye nooho gaariga waa la qabtay markii la qabtay ciidan buliis oo meel baarayo u yimid oo gaadiidka baaraayo oo isgoys jooga soo deg baa layidhi darawalka wuu soo degay gaarigii baa la baaray waxaa laga helay qori iyo boosh iyo waxaa laga helay maxaa la dhahayey iyo iyo iyo tuute buliisku markay intaas arkeen alaabtii bay gacanta ku dhegeen ninkiina waa soo wadeen gaarigii waalidiyaa lagu reebo oo layidhi ilaali si loo baaro oo qolada miinabaarka loogu yeero kabacdi niman dhalinyaro ah ku fududaado ciidamada ka mid ahaa laba nin oo ciidamada kamid ahaa iyo nin kale oo dhalinyaro oo la socday qarax mayaa lagu tuumiyaa waa dheereedaynaa dadkan ka dhex saaraynaa bay yidhaahdeen waa la ordeen meel duur aho magaalada geeskeeda markay marayaana baabuurkii qarax lu sameeyey ma garat iyagaa kaxeeyey markaa gaadhiga ha iyagaa kaxeeya waa fogeynayna ay dheheen magaaladan ka dhex saarayna meel cidlahan geynayna ayagoona saddexdoodii waa ku dhinteen waan gartay kii markaa gaadhiga watay mee hadda gacantaan ku haynaa saldhigga baydhabuu ku xiran yahay waa joogaa sidee markaa meeshii uu markaa nimankan ismiidaaminta ahi ma guriga shariif xasan alaada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed gurigiisa ayay beegsadeen mise meel ku dhow meeshaasay rabeen inay galeen inay galaan bay rabeen marka waardiyaa ka sokeeyey waardiyii ciidamada amisom yaa ka sokeeyey marka halka ayada aa lagu difaacay marka derbiyadii noocaas ah bay galeen oo calaayo xaal meeshaasay ugu dhamaatay markii dambe waan gartay guriga madaxweynaha markaa wax ma soo gaadheen maya waxba ma gaarin guud ahaan dadka ku dhintay waa imisa tirada hadda dhimatay oo aan hayna hadda un baan isu ururinaynaa marka kollay sideeddii qofood oo meesha gashay oo iyaga aha waa dhinteen saddexdii baabuurka fogeysayna waa dhinteen dadka la dhadhaawacmayna waa jiraan oo xagga magaaladii wax maaragtay kolley kuwaasna haddaan soo tirikoobi doonaa haddii aan la yidhaah shariif xasan xilligaa ma joogay gurigiisa mise wuu ka maqnaa madaxweynaha gurigiisa iyo xafiiskii uu ku shaqaynayo ku sugnaa waxna ma gaarin waana nabad qabaa waana naga difaacay oo ma aysan gelin gudaha maxabiista nimankii bas baabuurka laga dejiyey qarxayna labay ahaayeen labadiiba gacantaa lagu hayaa waan gartay ee dadka idin dhegaysanaya waxay iminka isweydiinayaan weerarkaasi siduu suuragal ku noqday weerarkan wuxuu ku suurtagelayaa dadka beledka gudihiisay kugula jiraan adiga ma ad garan kartid soomaalida waa isu eg tahay qofna kuma dhahayo aniga al-shabaab ah marka yacni si kadisa way isu soo hubaynayaan tuutihii ciidankay soo qaateen ciidamadii baa loo malaynayaa marka saasay ku dhacday macnaa ma fahamteen waan gartay ugu dambayntii xaaladda magaaladu waa sidee iminka baydhaba aaday u degantaha baydhaba wax dhiba kama jiraan kaasi wuxuu ahaa korneyl mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha booliska gobolka baay oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a sahra cidle nuur dhinaca kalena goobjoogayaal ku sugan magaalada baydhabo ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay arkeen oo keliya meydka saddex qof oo ah dableyda weerar ka soo qaaday guud ahaan dhimashaduna ay haatan tahay sideed qof oo ay ku jiraan laba ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka ethoobiya maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka kula xiriiray goobjoogahan oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay magaciisana aan u qarinay sababa dhinaca amniga gurigana kasoo baxay saddex qof oo xabado ridayo baas ridayo a i gudatay haye gudbeen hore ay gudbeen way dhaafeen iyagana waa la xabadeeyey ani meel saa ugu gabaday marka askar kalaa dhaaftay nimankii waa la dabakacay way xabadeen laba qof ay dhaawaceen ka bacdi iyagana meeshii waa lagu dilay marka saddexdaa un bay ahaayeen saddexdaa un bay ahaayeen iyo mid hadda in la qabto waxaan maqlay mid gaarigii iyaga ay ku yimaadeen inuu mid l- laga qabtay oo isagan la xiran yahay gaarigana uu qarxay waa gartay marka adiga sad- nooha ah adiga saddexdaa nin unbaad arkaysoo gudaha soo gashay saddexdaa nin ayaan arkay iyo gudaha soo gashay saddexdiina xaruntii dhaqa- dhaqan celinta hortoodaa lagu dilay meeshay ku dhinteen wa- waa gartay marka israsaasaynta iyo ee, dagaalka nimanka ay samaynayeen ee ciidamada madaxtooyada ilaalinaya ay la galeen mise imise buu socday markaad fiiriso waqti ahaan adiga waxay socotay adiga soddon daqiiqo afartan daqiiqo camal way socotay haye marka een, sidee u suura gashay nimanka aad arkaysa inay soo galaan een, albaabka madaxtooyada wallaahi nimanka waxay ugu suurta gashay nimanka darkii tuutihii maxay wateen ee, militariga haye marka tuutihii militariga wateen laba jegboontay waayo jegboontii kalena ilaan tuutihii militariga hadday wataan caadi militari la askari le loo maleeyo way kasoo gudbeen dhinacan kalena sidii ay usoo gudbeen markii jegboontiga united ethiopiaanku wardeen ay kasoo gudbayeen ay xabadii bilaabeen marka j- een, ee, kontroolkii ciidamada dowladda soomaaliya ay fadhiyeen bay soo dhaafeen kii etoobiyaankaay xabadda ku bilaabeen meeshay xabadii ku bilaabeen laba qof oo gaari meesha saarnaa oo iyagan hay-adii shaqeynayna gaarigii markaas kasoo baxayay iyagii ay meesha ku dhaawaceen labadii qof kadib gudahay usoo gudbeen way soo dhaafeen ilaa iyagiiyo ciidamadii madaxtooyada israsaasay kuraas iyagiiyaa meeshii ku nasbay lagu dilay saddexdii marka laga reebo labadaa qof ee aad sheegtay inay hay-ad u shaqaynayeen meesha ay ee, ku dhaawaceen wax Dhaawac.
kale oo ciidamada dowladda ah ama kuwa ilaalada madaxtooyada oo meesha wax ku noqday waad aragtay meeshii madaxtooyada ciidamada kuwa madaxtooyada waxba kuma noqon laakiin ciidamadan eh, kuwa nabad sugidda ammaanka arrimaha ammaanka qaabilsan ayaa laba ka dhimatay gaarigii ay iyagu ku yimaadeen kuna qarxe wa waa gartay markaad fiirisay qaabkooda iyo siday u hubaysnaayeen iyo bal sawir maxaad ka bixin kartaa ragga meesha soo galay runtii rag maxaa dhiig aad ku ka aragtid ciidamadii militariga loo malaynaa rag laga shakinayana ahayn waa gartay sidii militariga u- ay u labisnaayeen haye marka waxaa un la dareemay markii ay degwoontihii kale ay soo gaareen xabadihii iyaga ay bilaabeen unba inay niman eh, wax kala wato inay yihiin aa la dareemay aan militariga ahayn wa waa gartay marka ay een, xarunta soo galayeen ee aad sheegtay inaad adigana kasii baxaysay ee, madaxtooyada een, madaxweynaha koonfur galbeed eh, s- een, maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan eh, xaruntuu ku sugnaa markaas shir golaha wasiiradu ku jiray shiruu ku jiray markaas meesha shirkana meeshuu ka socday hool kale waaye si meesha kama socon eh, meesha shirka meesha marka hore lagu doortay hoolka shirarka wasiirada waa waa waa waa dhinaca gartay kale elboorka laga galay waa waa gartay maxaa hadda sawir naga naga siin kartaa een, meeshii wax mashaqadu ka dhacday runtii hadda markii ay saddexdii meesha lagu dilay rag- rag kalaa laga shakiyey inay joogaan haddana baris ilaa cabaar hal saac baaritaanaa socday meesha agaarkii wixii guryadii meesha iskuullaha ku yaallay iskuulladiyaa la baarbaaray muddo hal saac hadda xaaladda aad bay u degan tahay
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugnaa xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta uu qarax ka dhacay waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga